munaasabadan yahay titoola ka abaalmarya ay ardayda kaalmo hor kuga leh imtixaanka dhexe ee dugsiga hoose dhexe alfurqaan oo ku mid ah iskuullada kiyaalan magaalada baran kaasoo laka dhiirigeliyay ardayda inay sii wadaan walbarashadiio ilaa heerkanka sareyta munaasabada iyo weliba u qaybgalaya maamulka gobolka kan degmada baran guddiyada waalidiinta iyo qeybo shalgadisan ee bulshada magaalada iyo dhammaantioo dhiirigeliyeen ardayda inay walbarashada ka dadaalaan koreyntii weliba xaflada ku hadalaya maamulaha dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan cabdiqaadir axmed ismaaciil soona ku sheekayay marxaladaha walbarashe usa iskuulka hamari iyo ardayda kaalmo horgaleen usa hambali iyo bogaade indiri xafladan sida la sheegay waxaa loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo ardayda hadday tahay dhinaca nashaadaadka oo ah barnaamij barbar socdo waxbarashadii ardaygu markuu iskuulka yimaado kama qaato oo keliya xiisadda loogu dhigayo sabuuradda laakiin waxyaabo badan oo barbar socda baa jira habdhaqankiisa iyo habka uu fadhiisanayo iyo sida uu wuxu dhajaysanayo iyo waxyaabaha uu ardaygu samaynayo ee daddhexjalkuu ka mid yahay hadday tahay tartamada aqooneed hadday tahay kuwa ciyaareed waxa oo dhan waxaa looga golleeyahay in la kobciyo maskaxdiisa iyo la dhaqankiisa bulshada si uu hadhowdii u noqdo berito mid bulshada meel ugu fadhiya ana ku mid ah guddiyada waalidiinta iyo waliba ardayda iyo nanjiideena hadallo in badan ayana dhiirigelin iyo bogaadina
waxaan leenahay oo ku soo ururinayaa guud ahaan ubadkeennu waxa aynooga baahan yihiin laba arrimood oo aad muhiim u ah mid waa isgarabtaag midda labaadna wax weeye in mar walba loo ducayo ardayay waxaa laydinka rabaa inaad waxbarataan inaad wakhtiga ilaashataan ase dadaala dadaala khayrallaah idin siiya dadaala ardaygu waxaa muhiim ah mar walba in raqbo wax lagu baro raqbadu waxay ka qayb qaadataa qofku inuu ilmigu wixii jeclaado waana wax la samayn karo weye waana wax la samayn karo waxaad moodaa ummadaha kale naga horumaray jeclaysiga iyo encouragement ilmiga in la dhiirigeliyo labadaa unbaa ilmiga wax lagu bari karaa ka dambayntii guddoomiyaha degmada barana cawad cali jaamac iyo ardayda kaalmo hor kugali hambalyo inderi islamarkaana ku bogaadi inay sii wadana dadaalsha walbarasha sidoo kale dhammaan ardaydana uusa kala dardaarmay iniyo markaasiya walbarashada xooga saaraan maadaama wadada keliya ee dhibaatooyinka iyo mushkiladaha lankubaha ka horyeetaa in markaasi guud ahaan jiilalka iyo hormaryana walbarashadiyo
wakhtigu waxaa la yidhaha wakhtu ka sayf man taqdaca yaqdacka wakhtigu waa sida seefta baa la yidhi oo ardaygu haddii aanu ka faa'idaysanoo jarin wakhtigaa jara haddii aanu ka faa'idaysan wakhtiga isagu waa halka macallinka ka hadlaayay maclimintu ka hadlaysay iyo maamulku tiknolojiyada casriga ee wakhtigan timi waxa weeye iska daa ardada oo dad kale oo shaqaystaba waxu dhintay waxaan aad iyo aad idinka digaynaa anagu in horumar hadduu qofku ka sameeyo waxbarashada maamuuskiinu waa fiican yahay waxbarashadiinnu waa fiican tahay hadduu horumar ka sameeyo berri inaad noqonaysaan fuyujarka ah kuwii noqon lahaa maamulayaasha iskuullada macallimiinta wasiirada madaxweynayaasha aqoon-yahanka dhakhaatiirta agaasimayaasha bayloodada inaad intii adduunka ka jirta kuwii noqon lahaa inaad ku fakertaan horumarkiinu ku fakero weeye laakiin aydinku fakerin anigoo imtixaanka ma ku baastaa keliya aydinku fakerin laakiin aad ku fakertaan berito way jiraan kuwa aan jaamacad gelin dugsi dhexe ka baxay macallimiin hore ka noqday dugsi sare ka baxay macallimiin hore ka noqday qofku hadduu bayskiisa dhiso runtii shaqana ma waayo isagaanu kasbari karaa